SBS Radio
aniga horta waan akhriyay arrinta sida ku timid oo horey ugama soo boodin go-aan laakiin waxaad moodaa museveni president museveni arrintan inuu example ahaan u isticmaalaya inaan ahayn topic soomaaliya keliya ku saabsanaa marka mararka qaarkood way fiican tahay in issueskan oo kale we have to contextualize waa inaan eegnaa mowduuca siduu ku yimid marka si guud ahaan haddaan ugu jawaabno waxaan oran lahaa aniga way ka fiicnaan lahayd mar walba inaan degdegno oo wax walba aan dhahno go-aan baan ka gaarayna waxbaan ka samaynayna mararka qaarkood waxaa la qaataa aamusnida ayaaba jawaabta ugu fiicana oo hadaad mararka qaarkood reactionba sameynin is the best answer waa garta laakiin madaxweynaha isla hadalkaas wuxuu yidhi soomaaliya tusaale usoo qaata wuxuu weliba ku daray dalal kalaa jira laakiin diblomaasiyadda awgeed dalalkaas ma raba inaan magac dhabo marka inuu soomaaliyana ku dhiiraday dalal kalena diblomaasiyadda awgeed uu uga gabaday isagoo weliba ciidamo ay ka joogaan wadankii taasu maxay ku tusaysaa
aniga dhinaca soomaalida la jira anigaba qof soomaalida way taabanaysaa markuu wadankayga la yirahdo dowlad kama jirto ama wax laga sheego amba waa waa daafacaya wadankayga laakiin ayadoo taana jirto oo dhinaca dowladdeedan la jiro oon leeyahay arrintan museveni uu ku khaldana inuu saas yirahdo laakiin waxaan rabaa haddana in laga eego guud ahaan yani generally in politics adduunka oo dhan khaladaad badan baa dhaca marka mararka qaarkood waxaa ka haboon in horta hoos wax lasugu sheego la yiraahdo intaan mediaha iyo press release waxba la gaarin in horta hoos loo saxo iyo sida marka horeba u sheegay mararka qaarkood aamusnida nafteeda waa jawaabta ugu xoog badan wey macnihii xataa waxaa loo eegi karay marka in la yirahdo soomaaliya weyba yasaysaaba hadalkan ka yimid uganda oo taasaaba aniga igala xoog badnaan lahayd intii looga jawaabi lahaa yani hal erey oo laga yaabo contextiga uu ku yimid aan la ogeyn waa garta marka wasiirka arrimaha dibadda oo kale hadaladiis waxaa ka mid ahaa hadalka madaxweynaha waxaan kasoo qaadaynaa nin iska hadlay ama wuxuu iska yiri xoogaa way ku degdegeen baa leedaha dowladda soomaalida reactionka noocaas degdegida way jirtaa laakiin waxaa weliba kasii fiicnaan lahayd mararka qaarkood anaka naftaanada in act and react waa laga ron yahay waxaa la qaataa mararka qaarkood in horta xoogaaba la sugo maalin ama laba maalin kadib si loo yirahdo waxaan waa laga fekeray oo go-aan waxaa lasoo saaray well considered ah laakiin haddii mararka qaarkoodna adduunka hadda waqtigan la joogo waxyaala badanoo fake news ayaaba jiraba marka taa nafteeda waxu bahanta horta in la hubsado oo aan horey looga degdegin oo waxaa laga yaabaa commentiga dhanba inuu iska ahaa xataa fake news marka haddii taa laga soo gudbo jawaabta nafteeda si kalaa loo dhihi karay yani luqadaha diblomaasiyiinta way badan yihiin yani waxaa laga yaabaa one word inay ku finlaan lahayd arrintan oo dhan marka iyo tan kasii weynna waxaa weeye inta mashruuc iyo inta dhibaato iyo inta arrin hortaalla mararka qaarkood waxaanoo kale umaba qalmaanba in waqti la geliyaba waa gartay dhowaanahan isbedelaa ka dhacay ee soomaaliya doorasha ka dhacday baydhabo madaxweyne cusub baa lagu doortay waa la caleema saaray puntland doorasha ka dhacday madaxweyne cusub baa lagu doortay waa la caleema saaray isbedeladaas maamul goboleedyada iyo madaxda cusub oo hadda soo fuushaysay aragtaa gudahaan horta isbedel mar walba loo baahan yahay oo wixii inay static noqdaan ma fiicno yani aniga mar walba waa jeclahay in movement uu jiro oo afkaaraha ay sii socdaan isbedel uu jiro laakiin mararka qaarkoodna waxaa fiican broseska la maraya in aada laskaga eego waayo wadanka sharci buu leeyahay nidaam buu leeyahay habba wax ku socdaan marka mararka qaarkood waxaad moodaa in waxyaalaha qaarkood loo marayo wadooyin ka fiicnaan lahayn wadooyin kale laakiin guud ahaan marka lasku daro meeshaan joognay laba sano ama saddex sano ka hor meel ka fiican baa la jooga maanta hadda waxaan u baahannahay on fine tuning yani in la yirahdo meelaha naga dhadhiman keliya sideen screw driver u qaadanaa oon uta toosinaa keliya marka guud ahaan isbedel waa loo baahan yahay yani dowladaha goboleedyada ma aha ayaga naftooda waqtigii shucuuciyadda laguma jiro oo weligood meesha fariin maayaan haddii la raba in la bedelo dadkay rabaan inay bedelaan of course ha bedelen laakiin dowladda federaalka aniga iguma habooneen inay faraha la gasho gobolada oo kale arrintaa waxaa ka fiilaan lahayd si kale in loo sameeyo waa garta marka tii garow oo kale hadda muhiimaddu caleema saar bay ahayd lakiin waxaa moodaa madaxweyneyaal hore ra-iisul wasaareyaal hore iyo madaxdii maamulka puntland laga soo qayb galay waxaad moodaa in fariintiiba loo bedelay dib u heshiisiin iyo wadahadal guud oo matalan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo kale dhex mara xilligii kusoo aaday iyo arrintaas guud ahaan say u arkaysa isbedelka ka dhacay puntland horta wuxuu ahaa mid yani historical yani puntland waan ognahay dowlado badan baa isbedelay oo mar walba si nabad isku bedelay oo wixii hore usii soconayaan in marka ay nafteed dersi laga qaato wax laga barto waa wax weyn wey yani marka horta arrintan waxay arrin sharaf weyn ku jirto oo ah in soomaalida isu timaado oo intaan meel iskugu wada tagno wada hadlo taa mar walba sax wey yani mar walba oon wada hadalno horaa loo soconaya mushkiladu waxa weye markaan la wada hadlin ama hal group uu muujiyo kibir iyo qabweyne iyo waxyaalo kale laakiin aslongas la wada hadlayo oo la wada fadhiyo aniga waan daawaday khudbada madaxweynaha farmaajo infact the whole program life baan u daawaday anoo howlo badan ku jiro oo asia maraya sababtaan u daawanayna waxay ahayd waxaan rabaa inaan maqlo aniga oo dhegeyga ku maqlo oo dhegeyga ku arko oon second hand laigu sheegin waxyaalo badanoo fiican baa la sheegay kaftan badan baa ku jiray yani low level discussion baa ku jiray kulligood wada ficnaayeen meelaha qaarkood waa laga roonaa waa waxyaalo la sameyn kara way jiraan aniga farmaajo honestigiis waan jeclahay inuu intuu bannaan soo istaagay uu yidhaahdo howlahan qaban lahayn qaar baan naga qabia oo arrinta constitutionka ay kamid tahay arrinta nabadgelyada ay kamid tahay arrinta gobolada ay kamid tahay haddii si loo fiiriya waa la odhan karaa haddii saddexdii qodoba ugu waaweynaaba waxba laga qabanin maxaa la qabtay waa la dhihi karaa laakiin maadaama uu asagiiba sheegay uu bannaan la soo istaagay taa nafteeda in lagu tixgeliyo wey oo la yidhaahdo waxba ma qaraninba marka hadda iyo wixii ka dambeeyan balan saxno marka intaan qodobka ku jirnaan rabaa marka inaan hal arrin yar aan ku daro masalan madaxweynaha wuxuu ka dhawaajiyey in constitutionka ama sharcigan loo doogsan dastuurka inuu dhammaystir ahayn adiga baad la socotaa jaamacadda melbourne university waxay isku dayday soomaaliya inay ka kaalmayso arrintaas oo laba shir baa loo qabtay halkan nasiib darro dowladda soomaaliya wax ka yimid ma laha maantadan aan ka wada hadlaynay jaamacadda waxay soo saartay points odhanaya constitutionka soomaaliya sidan ayaa lagu dhammayn karaa ama lagu sixi karaa marka mararka qaarkood fursadahaasoo kale oo dowlado kale ku siinayaan ama jaamacado ku siinayaan in laga faaidaysto finaaleed waayo sida adigaba la socoto november afar jaamacadood oo ku taala australia melbourne university monash university deacon university swinburne ayaan dee isu tagan yidhahdeen bal soomaaliya aan kaalmayno oo mid walba tiri waxbaan ka kaalmaynayna ilaa hadda kaalmada ama aqoonta intellectual levelka ee la siiyey dowladda soomaaliya wax laga qaatay malaha laga faa'iiday malaha waay sababta maxaa looga faaidaysan waay maxaa maxaa weeyaad is leedahay cagijiidku muxuu ahaa mararka qaarkood waxaad moodaa in ay tahay waxyaalo kale lagu mashquulsan yahay yani in madaxweyneheyga uu yidhahdo constitutionkii lama dhammaystirin jaamacadaha adduunku jaamacadda ugu fiican ee darista by the way melbourne university law school waxay ku takhasusataaba constitution law oo masalan professor saunders bugaagta constitution lawga ee waddankan ayadaa qorta wax badan ka qortay marka inaad hesho dad caliberkaas oo ku oranaya waan ku kaalmeynayna infact qof kaloo ka shaqeeya jaamacaddan wuxuu ahaa qofkii draft gareeyay somali constitution marka dadkaasoo kaloo kulo diyaara inay kaa kaalmeeyaan constitutionkaada qabyada ee haddana in laga faa'iidaysan waayo oo wasiiradii la martiqaaday imaan waayaan yani wax yani la yaabo wey aniga ma garan karo sababta laakiin waxaa moodaa in sidaanadaba aan kala leexano markii waxyaalaha intellectualka ama jaamacadaha gaaraan marka horta dhibaatooyinka way jiraan waxaa moodaa markii xagga jaamacadaha iyo waxbarashada iyo intellectualka la gaaro waxaa moodaa somehow inaan kala leexano oo aad mooday inaanan diyaar u ahayn marka weli diyaar wey yani afartaa jaamacadood diyaar wey leeyihiin marriage week ugu horreeya waa la kulmaya haddana si loo sii eego mid wuxuu eegayaa i d kaarada mid wuxuu eegayaa cyber security mid wuxuu eegayaa constitutionka mid wuxuu eegayaa electionska soomaaliya afar qaybood ugu muhiimsan soomaaliya wax maanta ka taagan wey waa gartay dowladdu hadda laba sano jirtaa laba sana oo hartay waa soo dhow yahay dabcan hadda waa la dhihi karaabay ila tahay doorasho qof walba soomaaliya oo codkiisa ka dhifto uma badna inay dhacdo taas waftigaagu waa aaminsantahay kulata inaysa doorasho dhici karin
way u badan tahay laakiin ma raba inaan aamino waayo weli waxaan rabaa aniga inaan always rajada inay noolaato we wanna give hope alive waxaan rabnaa inaan idhaahdo weli laba kun iyo labaatanka ama laba kun iyo kow iyo labaatanka waa la heli karaa in hal cod hal qof aan gaarno laakiin all pointers waxay sheegayaan in arrintaa aan laga gaari karin laakiin ma raba aniga inaan kusii dhiirado waxaan rabaa inaan idhaahdo weli aan ku halganna ama u dagaalamna in la gaari karo doorasho hal qof iyo iyo hal cod waa gartay wasiirkii isgaarsiinta oo dowladda federaalka soomaaliya soo ahayd arrimaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha iyo tiknolojiyada aada weli ugu lug leedahay maxaa u dambeeyay baryahan oo shirar dibadaha ayaad ka qayb gashay iyo maxaa maxaa ka cusub arrimahaas mar walba technolojiga wuu socdaa mar walba waxbaa cusub aniga wiigi lasoo dhaafay qaahiraan joogay oo laga hadlayo waxa layirahdo financial inclusion kii kasoo horreeyay waxaan joogay rio de janeiro oo brazil oo laga hadlayo waxa layirahdo d l t ama distributor ledger iyo waxyaalahan blockchain loo yaqaan waxyaalaha la yaab kale waxaa weeye shirarkaas oo dhan soomaaliya tusaale la soo qaataa oo weliba positive oo la odhanaya soomaaliya waxyaalo badan oo waxaana laga sameeyey on the other hand hadda si kale u eegtana meelaha qaarkood waa dambeynaa weli oo xaggii institution dhismaheedii iyo shuruucdii iyo waxbaan laga hadlaysan weli laakiin guud ahaan marka laisku daro yani afkaarahana laga haysto aada u mooda xuma halkan aan joogna melbourne hadda waad ogtahay wiigi lasoo dhaafay waxaa laga loo injigareeyey app oo laga dirsan kara lacagaha arrintaas waa arrin muhiim owey waxay ku ogolaanaysaa adooba xamar adoo jooga melbourne inaad lacag dirsan karto ood u dirsan karto qof jooga muqdisho ama garowe ama kismaayo ama baydhabo fikradahan waa fikrado waaweyn wey yani ma aha wax yar ma aha in qof soomaaliya uu develop gareeya abli oo ku ogolaanaya inaad lacag ka dirto adoo melbourne fadhiyo qof jooga muqdisho hadda lacagtii hore ka helo adoon marin bangi australiyaani iyo dhibaatooyinka naga haysata raskinka ee la diidan yahay lacagihii soomaalida inay maraan bangiyada ku yaalla wadamada galbeedka marka haddaan kuu soo koobo individually qofka soomaaliga wuxuu sameeyey wax weyn wey yani ama qofka business manka soomaaliya ama business woman soomaaliya ee jooga australia ama mareykanka ama yurub wax badan buu sameynaya waxaan naga dhiman waxaa weeye sideen iskugu xirannaa oo as a community aan marka waddankan wax u qabanaa tilaabada haddii aan qaadi lahayn wax badan baa socon lahaa waa gartay laakiin telecommunicationka soomaaliya oo kale hadda shirkadaha kala duwan ee telefoonka oo kale islama hadli karaan oo telefoonka hormuud oo kale hadduu yahay somtel ama mid kale yahay lama hadli kara qofkii laba lambar waa inuu haysta maxaa hortaagan in nambarada laisku xiri karo iswici karaan telefoonadii aniga arrintaa waa ka fogaya hadda waayo waqti hore ay igu dambeysay amuurahan laakiin maantadan waxaan akhrinayay wasiirka canshuur oo aan u hayo respect badan oo kusoo qoray article goobjoog website la yirahdo oo kaga hadlaya arrinta nafteeda marka aad baan u farxay inuu yirahdo waan isku xiri doonaa shirkadaha isgaarsiinta qofka soomaaliga hal mobail ba wadana lakin waxaan rabaa in las xusuusiyo oo hal arrin oo kaftan aan ku dara halkan fikraddan odhanaysa wax walba waa markii ugu horreysay inaan ka gudubno markaan aniga wasiir ahaa idonknow four five years ago waqti hore hore aheyd shirkadahan way isku xirnaayeen ayadoon xataa sharci xoog leba uun jirin waayo aniga wasiir baana waxaa yidhaha ma isku xirmaysan wax kalaan samaynayna oo inaan license ka qaadno wayna isku xirmeen waayo maanta uu marka uu sharci jiro oo hay-aday jirto ee isku xirnaan waayo wax lala yaabo wey
waa gartay beridhaweyda soomaaliya aan tegay dabcan wadankii lacagba kama socoto waxaa wax lagu kala iibsadaa nidaamkan sahal iyo e v c-ga iyo meelaha qaarkood markaad wax iibsanaysid magacaago saddexan baa soo baxayo shirkadda soo baxayo privacy ma jiro marka teknolojiyadaas dad badan baa ammaano yirahda waa arrin fiican oo soomaaliya horumar ay gaartay laakiin dhibaatooyinkeeda ama marka floodskeeda maxaa ka mid aad isleedahay teknolojiga fiicnaan iyo xumaan buu leeyahay waxay ku xirtay sidaan u isticmaalno marka intaa sheegto dhan runtaa wey yani hadda masalan yurub waxaa ka jiray wax sharciga yidhaahdo the right to forget inuun ku xusuusan karin google ama meelo kale websaydadaa tagto inaan xusuusan karin waa la sharciyey waa la joojiyey soomaaliya weli shucuuda ma adka khaladaadkooda way iska leeyihin dhibaatooyinka way iska leeyihin lakin aniga mar walba waxaan ka eegaya dhinaca kale fiican waa la gudbayaa taa markay shuruucda adkaadaan oo dowladda xoogeysato institutionada waxay ku khasib doonaan shirkadaha in arrimahan la qariyo masalan ama qofka brivackiisa aan la ogaanin laakiin hadda ilaahun baa noo maqan macnihi wixii ay shirkadahan ogyihiin way ogyihiin waxay rabaan way samayn karaan khaladaad badan baa dhici kara laakiin waxay kaman tahay xanuunka la marayo marka progress la sameynayo laakiin qiimaheeda waa inaan eegnaa marka haddii alternativeka maxaa weye alternativeka waxaa weye inayn jirin shirkada isgaarsiin ama aan lacag lasu diri karin marka that's the price we pay laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan in loo gudbiyo ficnaanleed waa taa nafteeda khatarteeda leedahay yani ma rabtid inuu qof ogaado waxaad lacag dirta iyo meesha shaha ka cabta iyo meeshaa martay in la ogaado waa laga roon yahay marka labadaba in isu miisaamaya ku run waa garta tan ugu dambeysa guud ahaan soomaalida waxaa la yihahdaa waa dad very innovative ahoo maaragtay entrepreneur ahoo businesskii ku fiican laakiin oo markii hadda xawilaadaha adduunka meeshaan ka marayno africa oo dhan haysano business aad baan ugu fiicna laakiin waxaa moodaa dhanka maamulkaan ku xunnahay labadaas sidee laysu waafajin kara haddii businesski aan ku fiicannahay maamulkii maxaan ugu xumaana okay si taariikh ahaan baan kugu sheegaya masalan waddankan maraykanka kun iyo todoba boqol iyo todobaatan lixdii waxaa laga jooga laba boqol iyo dhowr sano saddex boqol sano ku dhow dad waxaa jiri jiri jiray robert barons waddanko dhan iyaga iska haystay waxay rabaan bay samayn kareen waxay rabaan bay khaldeen waxay rabaan bay sameeyeen lacag badan bay sameeyeen markay sii wadaan sii wadaan sii wadaan marka dambe waxay yidhahdeen waran soo intan xoole ilahna ma siinhaa aan waddanka anaga shaqeysan aan dowladda dhisno dowladda maraykanka hadda maanta adduunka ugu xoog badan saasay kusoo bilaabatay maybe in anakana processka nu marayno oo leenahay marka shirkadahan hadda lacagta sameeyey ee waddanka ugu xoog badan inay isgartaan oo yidhahdaan okay de intaan dan soo gaarno intan ilaa xoolana siiye bal markan anaka dowladdan annagaaba dowladdii aba yani dowladda lagu sheegay dadka un wey ay dowladda soo xoojiyaan tan kale qofka soomaaliga inuu entrepreneur yahay laskuma haytaa Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.